haatanna waxaaad kusoo dhawaataan dhegaystayaal barnaamijka galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga haaruun macruuf
tobankii bishii maarso ee sanadkan waxaa xarigga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah waxaa madaxda dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoleen magaalada baraawe halkaasi ay ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horreysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday afar milyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hadheeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada baraawe kuwaasi oo tusinayey dhul ka mida barxadda baabuurta la dhigto ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da-ay maamulka magaalada baraawe iyo hay-adaha maalgeliyey waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka fikradaha taasi kasoo horjeedase waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay haddaba sidee lagu dhisay garoonka maxay yihiin caqabadaha laga soo maray lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican yaa iska lahaa go-aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan garoonka magaalada baraawe waxaa maalgelisay hay-adda lagu magacaabo sanduuqa xasilinta soomaaliya ama somali stability fund oo ay hay-ado iyo dowlado deeqda bixiya ku jiraan sida midooda yurub britain netherland norway sweden denmark iyo jarmalka maamulka koonfur galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi inkastoo magaalada baraawe laga xoreeyay ururka al-shabaab bishii sebteembar labada kun iyo afariyo tobankii haddana maleeshiyaadka al-shabaab kama foga magaalada waxayna si joogto ah weeraro gaadmo ah ula beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in al-shabaab ay weeraro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwo dhinaca juqraafiga ah cabdulaahi aadan axmed balaak waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxa uu galka baarista uga warramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka waxaan xasuustaa labada kun iyo lix iyo tobankii laga soo bilaabo kow iyo toban jeer ayaan helicobter ku tegay aniga kula hadlaaye annagoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha eeraboorada aan geynayey dhul ku habboon inaan helno hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahay muddo dheer ay naga qaadatay meesha lafteeda oo runtii culays badan hadday noqon lahayd markaa nabaddiidka ah oo dagaal badan nagula jiray miinooyin noo dhigaayey toddoba kilomitr balaas hal kilomitr oo airboortka iyo isu jiraan ambareese meesha la yidhaha sideed kilomitr ee meesha magaalada u jirtaa adiga conflict badan oo aan kala kulannay xilligii aan bisaynay ayaa waktiga dib u dhigay waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisayay garoonka dhibaatadaasma waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amniga xumaa mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen mise ilaalinteeda bal wax yar iftiimi meeshaas absolute absolute labada labada arrimoodba tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaata naga haysatay sababtay tahay waa xamar iyo baraawe in loo safro oo jidkaa la maro dhibaato weyn bay ahayd qolada amisonan la kaashinaynay laakiin way adkaatay in safarka jidka baraawe iyo xamar isku xiraba in la maraa adkaatay mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka qaadayay markii jidka uu go-ay hol radio amazon logisticadeeda ee meesha tegi weysay waxaa bilowday markab yar oo amazon ay adeegsanaysay kaasaa haddana waxyaalaha lagaba maarmaankaa sida shamiindada oo kale ayay qolada kambenigu ay saaranayeen labadaa dhib way jireen dhib saddexaadaa jiray oo qolada nabaddiidka ah waxay dadaal badan u galeen miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas eraboor laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon dagaal aan kala joogsi lahayn ay nagu hayeen ayaga laftooda
qodob kale oo muhiim ah oo laysku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka koonfur galbeed iyo in kale sida uu sharaxayo guddoomiyii hore ee degmada baraawe aadan cumar madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka aadan cumar madoobe oo haatan ah iskuduwaha xiriirka degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka inkastoo saraakiisha kale ee koonfur galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda aysanna wax ka ogeyn horta sidaadaba markii wax la dhisaayo kambaniyada waxaa la geliyaa waxa la yidhaah tartan ayaa la geliyaa dhowr iyo toban kambani ayaa tartan loo soo geliya degmadan baraawe in dhisaan qolooyinkaas kambanigii hadda dhisay oo lagu magacaabo buugaal ayaana ku guulaystay waay laakiin su-aashaydu waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayey qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo miyaad ka qayb gashay mise adu lukumaad lahayn maya waan ka qayb gala nuur cali buubaal maamulaha guud ee shirkadda buubaal investment waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka annagu tartanaan galnay maanaan dhowr iyo toban shirkadoodoo waaweyn oo qaar international yihiin oo indonesian iyo emirates iyo ay yihiin ayaa tartan la galnay ayagaan ka qaadnay marka bacdina qandaraaska yaa idin siiya idinka annaga waxaan isiiyey qandaraaska somali stability fund waa gartay laakiin maamulka koonfur galbeed door miyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan maya maamulka magaalada baraawe ee xilligaas labada kun iyo toddobiyo tobankii ama wixii ka horreeyey gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan maba ogeynba anagoo soconno aysan iyagana ka warqabin aan meesha ugu tagnay hay-adda maalgelisa iyo dowladda soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libaax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada baraawe iyo magaalooyinka kale ee soomaaliya xubnaha bulshada ee dhaliiliya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkani u adkaysan doonin roobab kale hase yeeshee mas-uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa boqol qof waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka kaloo su-aali ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karayay laami xataa qiimuhuba kor ha u kacee hase yeeshee maamulka gobolka shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah cabdulaahi aadan axmed balaak waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed mar walba garoonka inuu jay noqday eedo laami lagama fikiraynin sababtoy tahay fanka ay u haayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka ah oo ranweyga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnayd weliba dalab baahi kalaa timid oo hadday noqon lahayd siligii hadday noqon lahayd terminaalkii hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo eraboorka lagaba maarmaanka ahaa lacag danbaa lagu daray oo xilligii anigu aan wasaaradda ka wareegay ayaa lacag damba lagu daray lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyo ayay ku filnayd markaa laamina warkiisa maba jirinba waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu habboon islamarkaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhaba laami ah uu ku kici karay ilaa sagaal milyan oo dollar oo dheeraad ah oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada muqdisho maamulaha guud ee shirkadda buubaal investment oo garoonka dhistay nuur cali buubaal ayaan wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale garoonka inuu laami noqdo go-aankeeda ma idinkaa lahaa ma waxaa laydinkula heshiiyey inaad jay ka dhigtaan mise kharashkaa kala go-ay markaasuu jay noqday
wax kala go-ay ma jiraan oo qarasha annaga kontraadina la siiyo waxay ahayd airborku inuu jay noqdo jay ugu sarreeyaana ka dhignay waxaan ciyaalkan yararka ay social media soo gelihayaan maaha nin raashin oo u n ku shaqeeya loo soo diray inuu airport ka tastigare wuxuu qoraal ku soo baxshay in ay ku tegi karto diyaaradda soddon iyo toddobaatan siddex marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan dadku waxay leeyihiin afar milyan iyo saddex boqol oo kun waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah maxaad kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii aysan aqaanin waxa ay ka hadlayaan waa problem meeshan waa bacaad oo fifteen mitir saddaa qodo bacaad la tur jiray annaga dhulka inta qodna one point two oo dhagax soo dhignaa markaas ka bacdi dhisma bilow annaga hadda asabubaal the investment in lot of sense we losted money in that airport money wax ka darana losti garayna nafaan losti garayn oo wax ka qaadisna adduunka jira garoonkaas waxaan dhisaynay laba sano iyo dhowr bilood exatila hadda korka kama hayo laakiin laba sano iyo wishii aan dhisayn caqabado badan aan ka soo marnay baabuuraa nagala qarxiyey dadaan nooga dhintay waxaan ka dhexdhacannay dhul aan dhagax lahayn sidaa la socotid baraawe dhagaxa ugu sukeeya wuxuu yaalaa eighteen kilomitr oo shabaab dhexdiisa ah waxay nagu kaliftay inaan shan boqol oo nin oo ciidan oo ugandhaysii soomaali isugu jira inta moobili saarino meeshaas geeno hoosaa dhagax lagu soo daldal oo dhib badan aad u badan laga maro waxay nagu kaliftay inaan badda xeebteeda inta baabuurta soo maraan laba baabuur oo ka mid a ay badda qaato
galka baaristu waxa uu helay dukumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyey kharashka ugu badan oo u dhigma saddex iyo labaatan dhibic laba boqolkiiba waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabbaynta lakabyada isa saaran ee dhulka laga dhisayey garoonka laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabbaha iyadoo la xoojinayey adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya kharashka labaad ee ugu badan oo ah toddobiyo toban dhibic shan boqolkiiba waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiye garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo embareso kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa koob iyo toban dhibic hal boqolkiiba waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka gaar ahaan dhabbaha oo la-eg laba kilomitir iyo laba wado oo ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabbaha diyaaradda lacagta ugu yar oo ahayd eber dhibic saddex boqolkiiba waxay ku baxday calaamadaynta dhabbaha garoonka iyo cirifyadiisa mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in asal ahaan qandaraasku uu dhigayey in dherarka dhabbaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo hal dhibic lix kilomitir balse ay goor dambe midowda yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo laba kilomitir si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee c ee tasiilaadka u wada ciidamada amisom dokumentiga oo arkagalka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday afar milyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar dokumentigu waxaa kaloo uu muujinayaa in lacagtaasi ilaa haatan la siiyey shirkadda saddex milyan iyo siddeed boqol oo kun oo dollar ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay dhowr milyan oo dheeraada bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami inkastoo goobta diistay ay ahayd barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka horteeda sida uu galka baaristu ka ogaaday ilo kala duwan haddana arrintaasi waxay abuurtay walaac ah in maadaama dhulka uu garoonku ku yaallo uu jilicsan yahay intaasi ay bilow u tahay cillado kale oo ka soo socda garoonka guddoomiyii hore ee degmada baraawe aadan cumar madoobe isagu waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay inay magaaladu yeelato garoon horta sideedaba markii oo lambar kow aad heshaa toban ku fikiri kartaa baraawa sada aan ka warqabno xaawi aadan ilaahay markii abuuray iyo hadda garoon maxamed siyaad barre dowladiisa dowlad caalami aheed ana garoon loo helay haddeer inay garoon hesho horta annaga aadan uga faraxsana ka aniga ahaan waa ku faraxsana garoonkaas allay lahee wixii lagu bixiyey khasaaro ayay keeneen aniga ma oran karo aniga waxaan oran karaa ka aniga ahaan garoonkaas baaqna waa u dirna dowladda soomaaliya hadda ka hor ra-iisul wasaaraha haddeer markii ugu dambaysa xeriga ka jarayn wuu noo ballan qaaday midowga yurubaa lacagta bixiyeen way noo ballanqaaday inay laami noo saarayaan kumbaday ka qabno garoonkaas annaga nuur cali buubaal maamulaha guud ee shirkadda buubaal investment ayaa isagana aan hordhigay qodobkaasi ku saabsan dhammaystirka garoonka iyo hadalka uu sheegay guddoomiyii hore ee degmada baraawe aadan cumar madoobe airboortka meesha buu ku yaalaa diyaaradii waa ku degoo hayaan dadku inta tagaana soo arkaan waa mid midda kale annaga shirkadaana siisay kontraada shirkadaas waxay kale kontraad siisay shirkad oo engineering ah ayay waxay siisay quality control iyo inay annagana daba taagnaad oo kenyaan ah migrat qandaraaskeena waxaa ku dhiman ilaa december inaan joogayno oo wax kastoon isbedela annaga aan saxayn kontraadi ku qoranta maxaad saxaysaa hadda oo hawla kuu dhiman hadda waxaa ii dhiman malistaan baa insaga jirnaa laakiin konturaada systemka aan ku qaadanaa asaas annaga marka qof kasta oo airboortka inuu ogaado ama xaaladiisa ogaado ama qaymeeyo ama ka talshan raba waa soo dhaweeyeynaa meeshaan deganahay waa soo dhaweeyeynaa meel kasta oo airboortka ka mid aan tusay
mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada baraawe kadib kormeerkii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey garoonka shan iyo tobankii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhammaystiraan wixii cillado ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo waddooyinka aada garoonka
haruun macruuf ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinaya soona diyaariyey barnaamijkaasi galka baarista oo halkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a washington